waxa aynu ka warramaynaa allicaanu bayna azawjayn labadii qofa isqabay arrin dhex marta oo sharcigu jideeyey oo ay ku kala tegayaan licaan baa loo yaqaanaa xagga shareecadda dhexdeeda licaankaa waxaa sababaya horeynuu soo aragnay marka qofku uu qof kale sina ku sheego in xadulqadafkii lagu dhufanayo ilaa inuu afar markhaati keeno mooyaane siddeetankii jeedal baa lagu dhufanayaa hadduu afar markhaati keena laakiin wuu beri noqonaya waayo haddii ninku haddaba gabadhiisiiyo xumaan lagu samaynayo oo arko muxuu yeelayaa markaa ilaan ubad baa meeshii ku jira caarkiisii bay ahayd iyo ooridiisii maxaa dhacaya markaa si aan xadulqadafkiina u qabsanin oon gara loo garaacin ilma wixii ka soo baxana uu isaga deedifeeyo daraaddeed baa xukunkan soo socda loo jideeyey oo ah inuu shantan jeer israaciyo dhaaraha noocana markaasaa ilmihiina ka hadhaya xeer ciqaabeedkii la marin lahaana ka hadhaya haddii iyadoo ay ku qanacsantahe waxaan inuu been yahay iyana shan dhaarood bay mari doontaa xadulqadafkii kusoo jeedsan lahaa macnaha xeer ciqaabeedkii la marin lahaana wuu ka hadhayaa kii markaa been sheegay labadooda ayaana dembiga aakhire iyo cadaabku saaran yihin ilaa inuu ilaahay ka dhaafo mooyaane marka waa xal islaamku uu u sameeyey ninkii xaaskiisoo xumaan lagu samaynaya arkay alla waxau ihi waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa dumarkooda xumaan ku ganaya ee sina ku sheegaya walam yakun lahum shuhadaa markhaatina aan lahayn ilaa anfusuhum nafahooda mooyaane naftooda mooye aan markhaati kala hayninoo arkayay fa shahaadatu axadihi midkood markhaatigiisu arbacu shahaadaatin waa afar dhaarood bilaahi ilaahay uu ku dhaarto innahu la min asaadiqiin inuu isagu ka mid yahay kuwa runta sheegaya waa bilowga suuratu nuurun aayadda lixaad suuratu nuur waalkhaamisatu tashanaadna anna lacnat allaahi calayhi cadhada alle inay dushiisa ahaatay buu ku dhaaran in kaana min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya hadduu ka mid yahi markay caynkaa noqoto ilmihiina wuu ka hadhay xeer ciqaabeedkii la marin lahay qadafkuna waa ka hadhay iyadiiba wixii ku soo jihaysteen wayadra'u canha alcadaab wayadra'u canha iyada waxaa ka riixaya alcadaaba ciqaabtii la marin lahaa an tashhada inay ku dhaarato arbaca shahaadaatin afar dhaarood ayay bilaahi ilaahay ku dhaaran innahu la min alkaadibiina inuu ka mid yahay kuwa beenta sheegaya waalkhaamisata tashanaadna waxa ay ku dhaaran doontaa ana qadaba allaahi calayha cadhada alle inay dusheeda ahaatay in kaana min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay walowlaa fadlullaahi calaykum dhaaraadka ilaahay dushiinna uu yeelay haddaanay jirin iyo waraxmatuhu naxariistiisa wa anna allaha tawaabun xakiim iyo ilaahay oo towbadda in badan addoomaha ka aqbalo xikmad badan haddaanay intaasi jirin waa halaagsami lahaydeen sharcigiisaa wanaagsan baa ku nabad gashay sababta aayaadku ay ku soo degeen waxay ahayd sida bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu maajahba ay warinayaan min xadiidi cabdillaahi bni cabbaas ninka la odhan jiray hilaal ibnu umaya oo aynu ku soo marnay inuu ka mid ahaa saddexdii suuratu tawba aynu arri qisadooda kusoo warran ee kaga soo warranay kacab iyo qoladii cunaqabataynta lagu sameeyey markii ay ka hadheen dagaalkii tabuuk xaaskiisii buu ku sheegay inuu ninka sinaystay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi albayinata wailaa axadun fii dahrik an anigu warkaan hayaa waxa weeye ninow ama soo caddee in waxaa gabadha lagu samaynayay ama xeer ciqaabeedkii unbaan dhabarkaaga ku garaaci xeer ciqaabeed baan ku marin doonaa siddeetankii jeedal baad leedahay oo lagugu dhufan haddii kale waxaan soo caddee dabeedna wuxuu yidhi yaa rasuula allah idaa ra'aa axadunaa calaa imra'atihi rajulan yandaliqu yaltamisu lbayina oo dee sidaasi ma waxa weeye ninku hadduu xaaskiisii mid xumaan ku samaynaya ku arko inuu dhaqaajiyo oo suuqa uu markhaati u raadiyo miyaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam ugama neefinin caqliga uu isticmaalayana kamuu dhegaysanin maadaama cilmi jiro cilmigiisaa suu xejista wuxuu ihi waxaan ku idhi arrinku waa caynkaa weeyaada kolkaasuu idhi ilaahay xaq kugu soo diray ayaan ku dhaartae hadda run baan sheegaya ilaahayna wuxuu ku soo dejin doonaa arrinkayga qur-aan uu igaga beri yeelaya ciqaabta ah isagaaba weli ilaahaya kolkaasaa ilaahay wuu soo dejiyay aayaadka kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii buu dabeedna ugu yeedhay labadoodii maxkamaddii uu ku soo joojiyey sidan aayaddu ay u sheegtay ayuu isagii yidhi war waxani masidaas aad u sheegtayba haa shantaa jeer haddaba dhaarahaa mar shantaa jeer ayuu isdabageliyay sidaa aayadda ilaahay uu inagu baray ee ku sharxay waxaan qiraya oo igu wallaahia oo run ku sheegayaa inaan waxaa ku arkay sidaa markuu dhowr jeer yidhaahdo runna aan ku sheegayo iyana ay been ku sheegayso sidaasuu afar jeer yidhi markii shanaadna inay cadhada ilaahay dushiisa aatay nacdashiisu saasuu sheegay iyadii baa markaa istaagtay oo xaggeedii la eegay afartaa hore iyaduna liqsiisay hadduu run sheegayo inaanu run sheegaynina uu beeraala yihi markii afraad waxaa leeya shanaad waa la joojinayaa qofka waxaa la leeyahay haddoo tani waa tii naarta waajibinaysa iska hubso taa qadabka iyo cadhada ilaahay weyna wadata mar hadda cagta udhig iska hubso fatalaka'at wa nakasat xataa dananaa annahaa tarjic reefas bay yaro gashato oo yar warwareegtay gabadha iyadaah ilaa aanu uba malaynay buu saxaabigu leeya inay ka noqonayso oy odhanaysa been baan ku sheegay kolkaasay soo karaar qaadato waxay tidhi laa ufadixu qowmi saa'ira alyowm famadat lee reerka iyaga ma fadeexadaya bay tii markaasay liqsiisay tii shanaadna kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi war bal qofkan ay uurka ku siday dhali doonto u fiirsada oo hadduu yahay nin astaamahaa leh oo indhihiisu caynkaa yihiin oo salalkiisa ay caynkaa yihiin oo kubabkiisu ay caynkaa yihiin waa ninka lagu sheegay haddii aanu sidaa ahaynna dee kan ka dhaartaa dhalay ee iyada qabi jiray markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee ilmihii kolkii uu dhashay wuxuu egaaday kii lagu sheegay maydaan magac dhabin iminkae kutubtu way qorayaane kii lagu sheegay buu u eegaaday markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa haddii aan dee naskaa ay hor joogsanaya aanay jirin dee arrin kalaa dhici lahaayoo waan ka oogi lahaa xeer ciqaabeedka ama kaa ilmahana dee kaasaa yeelana laakiin naska sidan ilaahay u dhigay ayuunbaa loo raacay haddaba habkan sharcigu wuxuu u dejiyey oo looga duway ninkii gabadhiisa marka uu arrintan ku sheegoo la yidhi habkan gaarkaa adigu ila waa arrin ka gaara qadafkii qofku markuu qof sina ku sheega ama caddeeba ahayd ama ciqaabtiibaa isaga la marinayay seetankii jeedal baa lagu dhufanayay tani waa xaala istitnaayiya waa arrin laga soo reebay maxaa looga soo reebay halkii hore loo marin waayo waxaa looga soo reebay way ka duwan tahay qofku gabadh ajinabiya markuu sina ku arko iyo markuu xaaskiisa ku arko way kala duwantahay leanna taa uu ku arkay dee waxaa kala gudbanay waxa weeye inuu u naseexeeyo oo xumaantan uu ka waaniyo hadduu doono qariyaba ilaan ma alla kama doonaysa nasabna kuma xidhaysa laakiin tan ma qarin karo waa meeshii uu heenayay godkiisii yaraabaa loogu soo galayo halkii uu aqalka ku jiray midka kale dee uu ilmaha ka soo baxa meeshan isma haleeshiin karo mar hadduu ku qanacsay inaanu waladkiisii ahayn taasi waa mid midda labaadee xukunkan looga soo reebay masaladii hore ee jaaniska iyo fursadda loo siiyey dadkan isqaba waxa weeye qofku markuu damiir wanaagsan leeya aanu waalayn ninku ee uu iska miir qabuu qof xishoonaya yahay xaaskiisa xumaan kuma sheego had iyo jeer ma yidhaahdo way sinaysatay iyo mid baafuushanaaiyo waxaa ma yidhaahdo leannu isagaaba diidayaba inuu isceebeeyaba mar hadduu nin weyne afka uu kala qaado oo waxaa sheegu dhaa mid baan ku arkay waxaas wax jira leannahu waxaan jirin kumuu sheegeenoo dee ceebtii isagaa qayb ka noqon lahaa oo waxay iyadu tahay dee isda uu yahay uun sidaa daraaddeed wuu dhowranayaa caarkiisae ceebaan jirin kuma sheegayo marka labadaas sababood dartood baa arrintan iyo inay wax ka jiri karaan inay u badan tahay ayaa farajkan loogu sameeyey kuwii rag ahaa waad arkaysaayoo shanta dhaarood marka halkiisa la maraya lacnad baa sheegan halkeeda marka la marayana qado baa sheegan labadaba waa laba nacdalood laakiin culimmadu waxay leeyihiin ama min xayu luqaba marka la eego tan qadabkaa sii xeel dheer sii xeel dheer maadaama laga yaabo waxani inuu yara xaggeeda ka iman karo xagga axkaamta kolkaynu eegno ka soo bixi karta masaladan laba arrimood baa licaankani u furan yihi laba arrimood midi waxa weeye marka uu arko gabadhiisii oo laga sinaysanayo islaamku uur bayuu jirin ee islaamku wuxuu u fasaxay inuu habkaa iskaga deerifeeyo iyadii waa nooc furiina waa nooc ah wixii ka soo bixi lahaa meeshaase u abtirsan lahaa inuu iska reebo waa mid midda labaadna waxa weeye markay uur yeelato xamlu zina uur sino ayay yeelatayoo dabcan isagoo aanu dhalin oo dee taana dariiqada loo maro waxaynu ku ogaan doonnaa insha allahu marka aynu marayno baab alcidda habka cadadbaxa iyo habka ilmuhu intuu uurka ku jiri kara iyo baabkaa markaynu marayno baa la garan karaa goorta la odhan karaa isagaa dhala iyo muu dhalin labadaa jeer iyaduna ay u qiilsama weydo uurkaa isagaa ama isagaaleba kumay doodin ama cid kale oo mehersatay iyo waxaa kumay sheegin dee markaas inuu ku cadyahay xukunka labaad waxa weeye hali licaanu yamiin am shahaada culimmadu waxaa isweydiiyeen licaanka shanta jeer labadoodii mid kastaaba ereyada noocan ah ee gaarka ah uu ku dhawaaqayo ee midda u dambaysaa sii kadeedan tahay ma dhaarbaa mise waa markhaati waxa ay u badan yihiin inuu yahay dhaar inuu yahay ereyadani waa dhaar liannahu qofku dee isuma markhaati furo waana kaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkaa isagaa yidhi markhaati keen baabu lahaa marka markhaati laguma sheegayo inkasta oo nasku uu ku sheegay erayga shahaada ah shahaadadu meelo badan bay noqotaa yamiin idaa jaaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu ullah nashhadu ittakhaduu aymaanahum junnatan ba haddana ilahay uhi dhaartoodii bay gaashaan ka dhigteen waa nashhadudaa hore marka waa dhaara uun idinbaa loo tixgelinayaa oo qofkuna sidiisaba dee waxa uu ku bari noqon karaa inuu ama dhaarto ama uu caddayn keeno markhaati xukumka saddexaad waxa weeye hal yajuusu licaanu min alkaafiri waalcabdi waalmaxduudi fi lqadf macnaha qofkii gaalka ahaa isaguna ma sidan uunbuu marayaa waddadan qofka muslimkaa la mariya haa isna tanoo kale unbaa la marin doonaa xukunka afraad waxa uu leeyahy hal yajuusu licaanu biduuni xuduuri alxaakim licaanka noocanihi miyuu bannaan yahay meelaan qaadi joogin in dadku uun ay surursadaan oo ninkiiyo gabadhu markay waxaa isku sheegaan dee inta caayiladduun dhex joogta ama meel suuqaasahuun ay wallayaashan isku marsadaan ma wax jaa-isa maya jaa-is maaha ee waxa weeyaan waa arrimaha lagu oogayo maxkamadda iyo garsoorka ummadda u dhisan horteeda ayaa lagu oogayaa leanna hadduu midkood diido dee maxaa ka dhalanaya isweydiin leh in la qabto oo xeer ciqaabeedkii la mariyo xeer ciqaabeed cidda oogi karaysaana dee cidda garsoorka loo xil saaray inay tahay ama ha fulise ama ha daysee ayaa aynu hore usoo marnay kayfiyaduna dee waa sidan aayadduba ay sheegtay intaasoo jeer buu isagoo afartaa jeer buu marayaa inuu run sheegayo waxaana uu ku heblaaye hebel inaan waxa aan sheegaya ku arkay dee uu u magac bixinaya dabcan runna aan ku sheegaya ayaa wallaahi afar jeer markuu ku celiya ayuu leeyahay waxa aan ku arkay inuu run yahay oo aanan masabidaynin cadhada alla dushiisa ha ahaata buu odhanaya iyaduna markay iska deerifaynayso jawaabta kale ay bixinaysa waxaa inaanan qabinuu been ku sheegayo isagu se afarta jeer marka ay soo marta marka shanaadna qadabka ilaahay inuu dusheeda yahay bay sheegaysaa iyadu dee markay cibaarada cabirayso dushayda bay odhanaysaa isaguna dushayda buu leeyahay hadal tusinaya qof hadlaya xukumka alxukmu saadis waxa weeye annukuulu can illicaan hal yuujibu alxad ayay culimmadu isweydiiyeen haddii markaa midkood uu shantan dhaarood u banbixi waayo maxaa la yeelayaa jumhuurtu waxa ay u badan yihiin in xeer ciqaabeedka uu ku soo jaa-isanayo ninkii waxaan sheegay ee afadan sinada iyo xumaanta ku sheega ama ilmahan inaanu lahayn baa la yidhi ise soo taag maxkamadii oo daldal dhaarahan shantii isku xidhiidhi baa la yidhi caanka ahaa suuratu nuur ilaahay uu ku sheegay meeraysi buu bilaabay markaa de waa in la liqsiiyaa kolkaas siddeetankii jeedale qadafka isagii wuu maray laakiin iyadii baa iska taagtay markaana inay sina qabta cad halkaasaa la marin doonaa xeer ciqaabeedka abu xaniifa ka yaro duwanoo waxyaabo kala sheegay laakiin taasaa asalka waafaqsan alxukmu saabic hal aayat licaani naasikhat liaayat اlqadf maalan dee miyay nasakhaysaa aayaddan sheegaysa nas licaanka habkan inay u dhaqmayaan labadiis qabay aayaddan sheegaysa aayaddii hore qadafka miyay nasakhaysaa maya waxaa la odhanayaa waa shay waa xaala istinaa'iya unbaa lagu tilmaamaya waa xaalad laga soo reebayoo macnaheedu waxa wey qadafku waa iska sidiisi laakiin markay laba qof oo isqabo u dhex marta arrintani xaaladaa gaarkaa buu leeyahy saasaa loo xalinayaa waxaa isweydiin leh oo xukumka sideedaad uu yahay maxaa ka natiijo noqonaya markuu isna shantan mara iyana ay shantan marto waxaa ka soo dhalanaya oo meesha ka soo baxaya kow in horta dee labadoodiiba xeer ciqaabeedka uu ka dhaco kanna qadafkii siddeetankii qadafka tanna xeer ciqaabeedkii sinaduu ka dhaco waxaa ka dhalanaya waladku inuu hooyadii raaci doono oo aanu ku abtirsanaynin ninkaa isaga ahee deedifeeyey waxaa kaloo ka dhalanaya oo ka soo baxaya inay weligood kale xaraam noqdaan waa furiin aan dib isugu noqosho lahayn almutalaacinaani idaa tafaraqa laa yajtamicaani abadan sidaasibaa afarkaa daara qudni uu warinaya uu leeyahy labadii isla nacdaltamay kala dhintay kuwaasi dib uma kulmayaan way kala dhaqaajiyeen ilaa aakhiray sheegaan culimmada qaarkood inaanay dee noociisu xalaal noqonay ahayn aakhira bal halkeeda ha lagu gaadhee horta ifka kala dhaqaajiya kuwani way kala albidheen xukumka sagaalaad waxay culimmadu isweydiiyeen idaa akdaba arajulu nafsa fahal tacuudu ilayhi zawjatu hadduu yidhaahdo been baan sheegayey maxaa dhacaya waar waxaa aan ku sheegay iyo dhaarahaa aan maray iyo waxoo dhan been bay ahaayeen buuri ooridii miyay usoo noqonaysaa maya licaankii wuu dhacay wuu dhacay xukunkii hore aynu qaadanay kaasina wuu dhammaaday axkaamtu waa sidaas weeye weladkana cidlo lagu tuuri maayee waxa us waxa haynaysa un hooyadii unbaa haynaysa waayahay lafdiga aayaad aayadda haddaynu dib ugu noqonno waxa ay ka warramaysaa habka licaankani uu dhacayo bay tilmaamaysa kolkaasaa rabbi waxa uu yidhi waladiina yarmuuna aswaajahum kuwa dumarkooda shiidaya ramyigu waa shiididda waa qofkii oo dhagaxaan buurburanoo waraaba tuura intood soo guratay aad ku dakraysoo kale oo aad ku shiidaysood oofaha iyo madaxa kala dhacayso walam yakun lahum shuhadaa markhaatina aan hayn ilaa anfusuhum nafahooda uun mooyaane wax arkayay ma jiroon isaga ahayn fa shahaadatu axadihi midkood dhaartiisu ama markhaatigiisu arbacu shahaadaatin billaah waa inuu afar jeer ilaahay ku dhaarto taase halkii markhaatiga galayso xalfiya innahu la min asaadiqiina afartaa jeer wuxuu leeyay waxaa inaan ku run sheegayo oo ay qabto wallahaasuu maraya bilaahi buu ku dhaaranaya waalkhaamisatu tashanaad ana lacnat allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin haddaan been sheegayana nacdasha ilaahay sidaa haygu ahaataba odhanaya wayadra'u canha alcadaab ciqaabtii waxaa ka duwaya cadaabkii aakhira ma aha waa ciqaabtii adduunyada kusoo jahaysatee dee dhagax lagu dili lahaa tii waxaa ka duwaya an tashhada arbaca shahaadaatin billaah afar jeer ilaahay ha ku dhaarato in kaana min alkaadibiina hadduu ka mid yahay inahu la min alkaadibiin afartaa jeer waxay ku dhaaranaysaa inuu been sheegayo oo ninkaasi uu beenaalay ilaa waabay dhici kartaabe oo inuu waxaan been u yidhi marka iyadana fursad waxaa loo siiya hadduu been abuurad sameeyey inay ku deerifayso laakiin dee haddii ay waxan qabto waa ka xaraan dee inay dafirto ma dafirayso dee dembi waa dembiile qofkani hadduu dafiro waalkhaamisata tashanaad ana qadaba allaahi calayhaa cadho alleh inay dusheeda ahaatay bay ku dari in kaana min asaadiqiina hadduu ninkaasi inuu run sheegayo inay sidaa cadhada ilaahay igu tahay bay odhan walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu wa ana allaha tawaabun xakiim ilaahay fadligiisa dheeraadka alleh iyo naxariistiisa iyo sharcigiisa dabacdasan ee wanaagsan haddaanu jirin meesha waa lagu gooyi lahaa macnaa jawaabtii waa maqan tahay aayaadka kale ee kuwan ku xiga almuxaadaratu araabica waxay tilmaamaysaa fii acqaabi xaaditati alifk waxay la sii xidhiidhaa xumaanta ay leedahay qof beri'a rag iyo dumar mid kasta ha ahaado oo mu'mina in xumaan lagu sheego ceebta ay leedahay waxay aayaadku tilmaamayaan beriyeeliddii ilaahay uu beri yeelay caaisha radia allaahu canha inaa abubakar sidiiqo ahayd xaaskii nebiga kadib markii xumaan lagu sheegay waa aayadda labiyo labaatan suuratu nuur labiyo labaatan qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi walaa ya'taliyay dhaaranin ululfadli minkum kuwa dheeraadka leh iyo wasacati waasacnimada iyo haynta kuwa maal haya ama qaniga ahi yay ka dhaaranin an yu'tuu inay siiyaan wax oo ay u quuraan oy saacidaan welilqurbaa dadka xigtadooda iyo walmasaakiina dadka baahan iyo walmuhaajiriina fii sabiili illaah kuwa jidka ilaahay ilaahay dartii usoo qaxay intaa inay wax siiyaan dadka maalqabeenka ahi yay ka dhaaranin walyacfuu ha iska dhaafeen walyasfaxuu ha ka sii jeedsadeen alaa tuxibbuuna buu lahay miyaydaan jeclayn an yakfira allaahu lakum inuu ilaahay idin dembi dhaafo wallaahu hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafo oo naxariista waa jeceshihiine dee kol haddaad jeceshihiin kuwaana cafiya ina aladiina yarmuuna dadka xumaanta ku ganaya ee ku shiidaya almuxsanaati dumarka dhowrsoon alkhaafilaati ee ka warla waxa lagu sheegay almu'minaati ee alla rumeeyey saddexdaa sifa dumarka lehee waxaanba ka fog dadka sina ku sheegay lucinuu fi dunyaa waalaakhira adduuniya aakhiraba waa nacdalaydaa ilaahw nacdal allah ku dhacday walahum cadaabun cadiim cadaab weynna way leeyihin yowma maalinba alla uu fogeeye tashhadu calayhim ay ku markhaati furi doonto alsinatuhum carabadooda wa aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahoodu xalla wixii uu xubna lahaa unbaa iska ayaa faalloon doona bimaa kaanuu yacmaluuna wixii ay shaqaynayeen bay ku markhaati furi yowmaydin maalintaa qiyaamaha ee intaasi markhaati isu diyaariso yuwafiihim allaahu rabbi waxa uu dhammaystiri doonaa diinahum abaalmarintoodii alxaqa ee dhabta ahayd abaalmarintii rasmiga ahayd baa loo dhiibi wayaclamuuna waxay ogaan doonaan ana allaha huwa alxaqu ilaahay inuu yahay kii jira xukunkiisuna u xaqya almubiin ee wax walba caddaynaya alkhabiihaatu buu lahay dumarka xumxumi lilkhabiiiina ragga xunxun bay u sugnaadeen kuwaasi way iska ag dhowyihin waalkhabiiuuna lilkhabiihaat ragga xuminaa dumarka liituun bay ka agdhowyihin waayibaatu liayibiin dumarka wanaagsani waxay u sugnaadeen ragga wanaagsan wadayibuuna ragga wanaagsanin lidayibaat dumarka fiicanba iyaguna la duulaanoo isku shimbiriyiin ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwan wanaagsan ee hufane asxaabta nebiga ah mubara'uuna waxa laga hufay mimaa yaquuluuna waxa ay ku sheegeen waxa lagu sheegay way ka maran yihin anaa ka markhaatiya buu ilahay yidhi lahum makfiratun dembidhaaf way leeyihin wa risqun kariim arsaaqad wanaagsan oo jannaan ah way leeyihiina bushaarada ah ha qabeen buu ilahay sidaasaa marka aayaadku ay uga warrameen aayadda hore waxay sheegtay iyadoo ilaahay uu mujtamaca isu muslaxayo kii gafay iyo kii lagu gafay labadaa ilaahay baa isu muslaxay tabaaraka wa tacaala qofka lagu gafi ama kuwiina lagu gafi waxaanay ahayn lagu sheegay iyaga iyo ubadkooda iska dulqaata baa ilahay wixii aa siin jirteenna u fidiya karbaashna waxa ugu filan inuu ilaahay beeniyey waxoodiina ay fashilmeen aayadda ku xigtaana waxa ay sheegtay qofka dadka muslimiinta ah xurmadooda meel kaga dhaca wixii loo xurmayn lahaa bawdjeexa ee ku xadgudba karaamadooda dhaawaca xuquuqdooda ku tacadiya inuu ilaahay nacdal ka mutaystay nacdal ayuu mutaystay baa rabbigu tilmaamay waxa ilaahay uu ku abaalinayaa in jidhkiisii un la kala safo jidhkiisii baa kala safanaya qofka waxaa lagu yaqaana inuu ka kooban yahay arkaantan iyo adimadan iyo gacmahan iyo inan intii baa kala safanaysa oo faraarra yeelanaysa isagii baa wada hadlaya markuu afku wax yidhaahdo adinkiibaa hadlaya gacantiibaa hadlaysa halkaasay ugu dhammaatay qaaciido caama baa ilaahay uu nasiiyey oo ah qofka wanaagsan ee berida ah rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee cidda uu ka agdhow yahay lod u gayaan u ahay waa dadka nadiifta ah marka qofka nadaafad iyo hufnaan lagu yaqaanay in aayar la yska tuhmaa waa ceeb waa ceeb wey marka in dadku ay isbartaan oo qofkii hufnaa ee waxaan aan lagu aqoonin aan lagu degdegin arrinta ilaahay ugu kuurgooya waa ka ilaahayna wuu beri yeelay caaisha radia allahu canha intaynaan axkaamtan u gelin waxaynu si kooban u dul mari lahayn bal aayaadkan suuratu nuur ka warramaya qisadan ay tilmaamayaan ama mushkiladan la kulantay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii mid ka midoo tii uu jeclaada ah waa ina abubakar sidiiq radia allahu canha iyadoo horta aad ka fahmaysa halkaa qofka muuminkaah inuu rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee in uu iska imtixaanayn uu iska imtixaanayn waxyaabaha lagu imtixaanayana waxaa ka mid ah oo ugu horeeya shaydaankiisa iyo ehelkiisa shaydaanka iyo ehelkiisu way xun yihiin wax wanaagsan ma jeclaa weerar baanay ku yihiin af iyo adinbana way ka weerarayaan falka noocani inuu kabaa'irta ka mid yahay horeynu usoo aragnay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamayay dunuubta waaweyn waxa uu ku daray qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat dumarkaa cafiifaadka ee wanaagsan ee dhowrsanoo sina lagu sheego haddaad doonta aad tidhaahdid waan iska kaftamayay wax wuxuu ahaa aan maqlay uun liiska waad ku jirtaa un dadka wax qadfay unbaad ku jirtaa kabiira min alkabaa'ir ku dhacay sida aad kaga toobadkeeni karaysaana waa inaad qofkii tidhaa iga cafi inaad iga cafi tidhaa wey riwaayooyin bukhaariga iyo muslimba ku sugan ayaa maaragtay qisadani ay ku soo aroortay haddaynu riwaayadaha saxiixaynka soo qaadanno caaisho lafteeda ayaa berigii dambe ilaahay uu baraxay iyada oo faraxsan arrintan ka sheekaysa arrintan ayay ka sheekaysa runtii dee ammaan bay u tahy sida aynu xagga dambe ku xusi doonno ilaahay boqorka ahaa qofuu u markhaati furayoo adduunyadan jooga oo intanoo qur-aan ahoo ilaa qiyaamaha la akhriyaya ay beri yeeshay oo ay kusoo degtay iyo sabirka ay sabirta waxay leedahay haddaynu soo koobno rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu safro cadaaladiisa waxaa ka mid ahaa iyadoo aanay kuba waajib ahayn dumarka inuu u garsooro haddana uu u qori tuuri jiray ta qorigeedu uu soo baxo ayuu odhan jiray heblaayo aan wada safarnae inakee wakhti wakhtiyada ka midoo dagaal uu baxayey qofkii raacay baan ahaa bay leedahay markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu soo noqday ee madiine laguba soo dhow yahay baa habeen meel la degay habeen ayaa meel la degay kolkaasaa dee ila meeshu meel suuliyala maahe waa meel cidla ahe xaajadaydii baan bannaanka ula yarbaxo dadku markuu xishoonayana waa kan durka ee fogaada hana faydan hana fogaan ma yidhaahdaane laakiin way fogaadaan aa musiibooyinkii qaxoontigii nagu dhacay baa la odhan jiray marka bannaan la ysugu yimi hana faydan hana fogaan bay yidhaha way faydanayeen way way fogaanayaan asxaabtu manay faydanayan ninka waan fogaaday bay ti markii aan soo noqday ayaa waxa aan waayey kuul dee ay qadarineysayoo qoorta ugu xidhayd oo dumarkuna agabkaa la isku yaro qurxiyay agtooda kuma sahlana awaman yunasha'u fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami khayru mubiin waa qayb uu ka yahay barbaarintooda iyo dhismahooda kuu shanay show maba fogee awrkanaan dusha ka fuushanaa bay hoosta ugu jirtaa alla waxaan is idhi xaggiibay kaaga soo dhacday aad u durugtae bal dib ugu noqo ila waa col eh colkuna waa waa tubkujoog oo reer guuraya sidii ma rafto ee siidhigaa loogu dhufanaya waa la dareeraya waa kamaan dawstii nebi maxamed hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam oo gaashaaman markiiba awrkii waxaa la mooday inay islaantii yarayd ku jirto dhag afar nin oo u qaybsanaa ayaa la booday oo waa lagu xidhay awrkii oo la shiraaqdayba way sababaysay taasoo dee dumar buurbuuran maanaan ahayn bay ti dumarku waxa ay cuni jireenba in yaroo xinjir cerisabu ahaayoo dadku cunno umay noolaayeena diin ilaahay iyo waxay u noolaayeen alle inay caabudaan ay adduunyada badbaadiyaan raggooda iyo dumarkooduba islaamahan dee isqaadi waaye laafiyoonay laafiyoonaya maanaan ahayn bay leela caaisha marka sidaa darteed afar raggii qaaday waxaaba isugu mid ahaa marka aan ku jiro meeshan yar iyo markaanaan ku jirin garoo hawdaj baa bahalkana ka duldhisan afar kurtinoo yararba awrka laga dultaagayaa mara yarina way ku wareegsantahay markaa way ku asturantahay ruuxa dumari waana iska fadhidaa awrku wuu iskala socdaa waanay ku asturantahay markii aan meeshii imid halkii un baan iska jiifsadabeet anigaoo dareen dareensan in lasoo noqon doono oo halkan uun dabeedna la igu iman doono nin raacda reebta ka mid ahaa colku had iyo jeer marka uu guuro dee ragba xagga dambe ragga geesiyaashaaba xagga dambe soo wareega sidii ay isu kaba raaciyaan wixii ama jiiftaamay ama hadha ninkaasoo raacda reeb ahaayoo safwaan ibnu mucaadal asulami saxaabiga magacaa la odhan jiray ayaa igu soo baxay dabeetana waa kaa istirjaacay wuxuu arkay xaaskii nebiga in laga guurayba dadkii la ilaalinaya qofka igu muhiimsanaabaa laga guuray ilaan khaladkuu dhacaaye marka muu odhan caashaay ka warraniya maxaa dhacay xishood uu iyada ka xishoonayo ka haybadaysanayo halka uu ka gaadhay wuu istirjaacay uun musiibada dhacday unbuu la istirjaacay istirjaaca macnihiisu waxa weye inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun war musiiba ka dhacday meesha kol haddii islaantii nebigaba la ilaaway aniguna maradaydii yarayd baan isku duubay awrkiisii buu ii fadhiisiiyey waan ku soo booda waa soo dhaqaajinay colkii buu soo gaadhay oo barqadegay mar alla markii la arkay safwaan ninkii saxaabiga ahaa oo xaaskii nebiga soo dhoweeyey oo soo gelbiyo oo soo wada ayaa munaafiqiintii abeesooyinkii dhex miranayay asxaabta nebiga ayaa suntoodii afuufay balaayadii baa ka soo kabacday waa kaa kol haddii nin iyo gabadhi xalay isla dhexeen warkooda waa dhan yahay halkaasay yidhahdeen waa ka sinaystayba adugu arrinkii kusoo ururiyeen markii madiine la tegay kanaaco iyo wax cunayba qofku had iyo jeer markan jawigu isbedelo kaneecadii hore iyo kaneecada dambe waxbaa kasii noqda waabaan xanuunsado bil baan jiifi bisha aan xanuunsanayay nebiga waxaan ka waayay bay leedahay oo waxyaabaha ay shaki geliyey ka mid ahaa naxariistii aan ku aqaanay iyo dabacsanaantuu dumar u lahaa maan arag intuu soo galaa unbuu idhaa kayfa tiikum tiinnii waa sidee islaantiinnii ka warrama islaantaydii iyo caaisho iyo xaaskaygii iyo waxba ma odhan laakiin wuxuu dhahdaa un kayfa tiikum tiinnii waa sidee taasunbaa yar shaki gelisay iyaday taasi jirtaan yar ladnaaday dabadaasaan u baxnayoo annagoo muraadka iyagii soo qabsanayna aniga iyo gabadh la yidhaahdo ummu mistax ayaan turunturooday gabadhii baa turunturootay adigu markii ay turunturootay ayaa waxa ay tidhi tacisa mistax inankaygii mistax la odhan jiray kol hadday hooyadii jabi gaadhay wallahi waa halaagsami gaadhay dabeedna waxa aan idhi bay tidhi atasubina rajulan shahiida bedran oo maxaad u habaartay ninkaasi beder baabu xaadiraya macnaa asxaabtu waxa ay isugu faanayeen wacdaraha ay muujiyeen wakhti loo baahnaa wakhtiga islaamku uu garab iyo gaashaan u baahnaa ninka ama ilaahay dartii u qaxay ama waxu bixiyey ama u dagaalamay agtooda kaasaa ayaa bilo dahaba sitay isla markaana sumcadda ugu weyn lahaa ninkaasi inankaaga ah dee aflagaadadaa muu mutaysan kol hadduu raggii bedar ee lagu dhaadanayay ka mid yahay iyadiina waxa ay tihi intaa kumay daynin islaantii islaamuna waa kuwan waxun warrama yaa hantaah alam tasmacii maa qaala waxay tidhi naataadan dhoylada ah miyaanad wuxuu sheegay ninkaas ee uu ku warramay aanad maqal macnaha wuxuunay u sheegaysaa dadkii warramay ee munaafiqiinta kasii raseeyey beentoodii inuu isaguna ka mid ahaa inuu warku dumarka agtooda had iyo jeer aanu ku fududayn iyo wax la sheega ayaad halkaa ka arkaysa dee islaanta kii ay dhashay wax ka sheegtay waxa aad arkaysaa mid kalena inuu ka daran yahayba ile qofku had iyo jeer qofkan ka agdhow inuu qaryaabuu isku dayaaye warku bani aadamka waa lagu saliday dumarkana waa lagu sii saliday inankeediibay wax ka sheegaysaa ku dirtaa caaisha waa cajiib may qarinba warkiibaaba igu taabato waxay tihi naa adig iyo ninkaasaabaa la isku kiin sheego munaafiqiintaa sheego muslimiinta qaar baa ku darmay oo inankaygaa ka mid aha kolkaa xanuunkii xanuunbaa igu darmay bay leedahay xanuunkii hore jidhku ahaaye kii qalbiga iyo mooralka ayaa iigu darmay sideedabana qofku marka uu beri yahay ee la tuhmo culayskiisu wuu ka badan yahay qofka wax sameeyey waxaa ku dhacaya u qaadan waah iyo ama kaag ayaa ku dhacaya marka infiriirkiisaa badanaya muddo dheer baan ooyaya bayti oo aanan seexanba jirin xanuunkayguna uu badnaa dad dhowra buu nebigu la tashaday calayhi salaatu wasalaam way yara busteeyeenoo midhiba sibuu nebiga u muslaxay sheekadana uga yaro gabaday dadkii wanaagsanaa ee ula tashaday waxa ay si gaara hoosta uga xariiqday iyadoo ka xanaaqsan raggii ula tashaday cali baa ka mid ahaa cali ereygii uu yidhi way yar qabsatay caaisha way qaniintay markii uu nebigu yihi war bal cali ow dee islaantii waxbaa la sheegay maxay kula tahay uu cali arkay nebigiioo diiqadaysan oo madluunsan maadaam dee aafadii munaafiqiintu gurigiisii ugu soo gashay cali wuxuunu yidhi lam yudayiq illaahu calayka waannisaa'u siwaaha kaiir wasali ljaariyata tuhbirka intaasunbuu yidhi mabuu sii badine dee ilaahay cidhiidhi kuma gelinina dumarka caasho ka soo hadhay way badan yihiine bal intaa u dhaafi maayo ee inanta u shaqayso waraysabu anigu halkaa xoogaal badan uma hiye maxaad ka fahamtay halkaa dumarka caasho ka soo hadhay way badan yihiin haddii nafti ku qabatay dee waad iska furiyoo qaar kale aad guurso dabeedna waa tii keentay dee dagaaladii fitnada ahaa ee asxaabta dhex maray inay iyadu la soo safatay mucaawiya oo colkii ka hor jeeday cali ayay ka mid ahay radia allaahu canhum dhammaantood ilahay ka raali noqdeen halkaa waxaa kaaga muuqanaya islaan iyo odaygeedu haddii ay isa seegaan kii inanta u xigayba ahaw aabbaheed walaalkeedoo bal arinka iyagoo da isa soo taaga un mooye aduga hayse soo taagi waatay yidhaahdeen soomaalidu inantaada inantiina iskuma habtude seediga hayse seegina bay yidhaah waaya way kaaga warrami un ha dhowto marka adugu almuhim arrinkii wuu soo dhodhowaaday muddaan waxyigii imanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam mudda ayuu aan qur-aanku ku soo degin isagana imaatinkii u imanayay muu badnayn cabashu markaa nebigu gudbiyey markuu wararkii yara ur ururiyey ee arkay waxaan inay yihiin huhaa iyo wax been u badan oo badankiisiina uu isugu soo ururaya munaafiqiinta kii u weynaayo cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray yaa kuu sheegay cabdilaahi yaa kuu sheegay cabdilaahi baa usii sheeguu u sheegay waxaasay dhaafi weyde kii ibtilada badnaa munaafiq meeshan munaafiq ka dhammaan maayo nebigii la ag taagayn calayhi salaatu wasalaam baliya baaska dadka muslimiintaaday ku dhex jiroon kuwooda saalixiintaaday ku dhex jiraan cid kasta oo diin ilaahay iyo dacwad wada basaas baa dhex taagan hadduu doono garh weynna la baxaya guntigana gaabsanaya xarakaadka islaamigaa siyaabahay gaalada ku jabiyeen waxaa ka mid ahaa xarakadii jazaa'ir oo kale iyo faransiisku waxa uu soo nimanuu soo tababaray oo khubaro ah oo basaasiintiisa ah oo khudbadaynaya oo dee madharka iyo muuqaalkana aad odhanaysa kani waa sheekh tegey ayuu dhex dhigay taqaariirtana satellitekaay ku gudbinayaan iyo warbixinta markii dambe usluubka ay gaadheen wuxuu ahaa inay iska dhigeen nimankan ka soo horjeeday xukuumadda kuwo iyagu kasii jibbo badan oo ay yidhaahdeen war nimankan shuyuukhda ee culimmada ah ayaa ina hortaagan ee waxa laga maarmaana jihaadka waynu wadi lahayna kuwaasa ina hortaagan horta iyagaan ka takhallusno waa kuwa ilaa ilaa tobaneeyo sheekh dilay dhowr iyo sagaashanka adigu cumuuman munaafiq dee usluub kala duwan unbuu yeelanayaae marba heer buu gaadhaya marka intuu mimbarka nebigu istaagay calayhi salaatu wasalaam ayuu yihi war nimayow nin baan khadiyaanka jooga ninkaa magacaa la yidhaahdo dhibaatadiisii ehelkaygiibay soo gaadhay ninkaa ayaa iga jiheeya asxaabtii reer ansaareed madaxdeedii ama suldaamadeedii nin ka mid ahaa sacdu bnu mucaad la odhan jiray baa istaagay oo wuxuu yihi dee ninkan noo magac dhowm haddii uu yahay qolada yadana annagaa u jihaynoo qoorta u dheerayn haddii qoladan kale uu yahayna ee suldaanka kale lana dee amar baadna siinoo annagaaba dili qoladaa kale uu sheegayana waa qoladii uu waa reer khasraj baa la ydhaha sacdu bnu cubaada baa u madax ahaa oo iyagana sultaan u ahaa sacadkii halkaas u madaxdahaabaa kacayoo wuxuu yihi dee qoladaydaa waad soo faragelisee ma agmari karaysi waxaa bilaabantay baashi nin wanaagsan buu ahaabay leedahay caaisha ee qabyaaladunbaa yaro taabatay kolkaa sacadkii kale ayaa hadlay oo wuxuu yihi dee waar been baad sheegtae ma qof ilaahay iyo rasuulka dhibay baad u heelinaysa ninba qola dhowr baa u jawaabay oo ninba qaar baa la saftay hadday doonaan caaqiladiiba iyaguna istaagay oo suldaamadoodii la kala saftay meeshiiba waxa ay gaadhay asxaabtii nebigaoo nebigiiba dhex joogo in la yskula yaro boodo oo dabeetana uu nebigu kaalintu isu taagay waxay noqotay cabashadiisii intuu dhaafay inuu iyagii un kala maslaxown war balbaliya baaska inaga daayo anigiibaa idin dhex joogabae fitnadii qabiilka iyo waxaa dib ha ugu noqonine bal waxmayaa ninkaa laga qabana inaga daayo ninkanina nin inkaar qabu ahaa wakhtiguu nebigu calayhi salaatu wasalaam madiino yimi wuxuu doonaya inuu duubto cumaamadii rashwaaniga ahayd ee suldaannimada ayuu doonaya inuu duubto oo taasu u sharaxnaa marka haddii uu nebiga ayidi lahaa waa loo sii shaabadayn lahaa une nebigu ku kacay oo uu ka hor yimi kolkaasaa ummaddii soo sharaxdayna isagii iyo dadkii ahlulxaq ahaa ee madiine yimina dee laga soo horjeedsadayoo dee munaafiq cidina uma cumaamadi karayso halkaasay ku joogsatay dabeedna waa waxaa qolada jabhadda ka maqli jirtay waa cadho caqaar ka kacday bay dhah tiisaasi waxaa cadho suldaannimo ka kacday ay ahayd ninkii mabuu dhiminba sidiibuu ugu kula godgalay oo uu ku dhintay munaafiqnimadii wakhti wakhtiyada ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam duruggu iga durugsanaa intuu iska daayay buu ila soo fadhiistay bay leedahay dabeetana arrinkiibuu i weydiiyey waxaan haddaad qabtay ilaahay uga toobadkeen haddii kalena ilaahay baa ku beri yeeli adugu hooyaday oo meesha joogtay baa iga jawaab nebiga anigu waan yar ildarahay iyadiina waa iska xishootay waa sodohdii bay ahayd abubakar baan idhi bal jawaabta bixi isaguna dee wuu iska xishooday cumuuman waa tii ereyada kooban ayay lahayd iyada oo markaa intii uu nebi yacquub yidhi uun ku celisay fasabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun almuhim aayaadkan suuratu nuur ee kuwani ay u dambeeyaan baa soo degay iyadoo ilaahay wuu beri yeelay nebiguna wuu u bushaareeye wuxuu lahaa caaisha ay bushaarayso ilaahay unbaan u mahadnaqayaa i beri yeelay bay lahayd caaisha radia allahu canha caaisha waa tii dee faanaysay beryihii dambe iyada oo ku faanaysay dee waxyaabahaas ilaahay uu siiyey ee uu ku horumariyey oo arrimo dhowrahoo ay ku darsatay bay ka mid ahayd markaa tani marka qisada lasoo koobo inahaasay noqonaysa lafdigeedana dee horeynu u marinay walaa ya'tali ulul almuhim markaa waxaa ku jiray sidaa aayadduba ay sheegtay ninkaa misdax wuxuu ka mid ahaa qaraabada abubakar wuu biilin jira oo wuu taageeri jiray ninkaa ka qayb ciddii warka ka qayb qaadatay ka mid ahaa abubakar wuxuu yihi dee kol hadduu ceebayntii inantayda ka qayb galay waxaan siinayaa ma jiro biilkii waan ka gooyey ilaahay baa aayaadka soo dejiyey walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasacti an yu'tuu uli lqurba walyataama waalmasaakiin waalmuhaajiriina fii sabiili illaah dadka fadliga iyo sacada leh labaduba waa qaninimo qofka hayntiisu wanaagsanta ee markaa wax helaya yuu ka goynin cidda baahan ee uu wax siinayay yuu ka goynin ilaahay wuxuu ihi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idiin dhaafo abubakar wuxuu leeyahy maya waa jeclah inuu ilaahay ii dhaafo saa darteed wuu iska dhaafay ninkaa isaga ana wuxuu u soo celiyey wixii uu siinayay ayuu usoo celiyey wiilkiisiibuu usoo celiyey dhaartiisiina wuu ka kafaara gutay sidaasaanay tahay wixii dhaca waxa ugu fiicanee lagu xaliya dagaal argoosi maaha oo cafiskaa caaisha berigii dambe way faanaysa waxay lahayd uctiitu tiscan maa uctiyathunna imra'a waxaa la i siiyey sagaal arrimood iyadoo macnaha aayaadkan ka faa'iidaysanaysa sagaal arrimood oon islaan kaleba la siinin kuwii nebiga iyo tu kale toona ayaa la i siiyey bay tiri laqad nazla jibriil calayhi salaam bisuuratii fii raaxatihi xiina umira rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an yatasawajanii markii nebigu uu guursanayey waxaa loo soo dhiibay malakul jibriil sawir aan leeyahay kolkaasaa la yidhi waa taa inantaasaad guursan doontaa caaisho la idhaahdo inantaa caaisho la ydha ayaad guursan doontaa sawirkaygaabuu keenay waxa labaadoo aan la gaar ahaa dumarka nebigu waxay wada ahaayeen garoob ama carmal laakiin anigu ilan baan ahaa inanta keliyaha uu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam ayaan ahaabay leedahay ceeb ma aha laakiin waxa ay tilmaamaysaa un miise iyo arrin dheeraada oo iyadu ay lahayd inay ti waxaa kaloo ammaan iyabay ti in rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku geeriyooday dhabtayda oo had iyo jeer raggu markuu bukooduu xanuunsado rag baa haya oo madaxa haya oo rafaadkiisa xamila aniga bayna saxri wa naxri dhuuntayda iyo laabtayda dhexdooda ayay naftu kaga baxday kii khalqiga ilaahay oo dhan u sharaf badnaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabahan dheeraadka la ah guryaha nebigu way badnaayeen oo ilaa sagaal bay ahaayeene kaygunbay xabaashiisu noqotay bayt xabaashii nebigu waxa ay noqotay gurigaygii oo dee guriga caaisho masaajidka nabiga agtiisa ahaa unbaa lagu aasay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo hore u sheegay oo yidhi nebi walba waxa lagu aasaa barta uu degel fadhiga ku yahay ee gurigiisuunbaa lagu aasaa waxa ay ku dartay malaa'igtu waxa ay ku soo uruurtay gurigayga ama markuu nebigu noolaaba ha ahaato ama markuu geeriyooday waxyigu wuu ku soo degayey iyadoo aanu gogolba ku wada hurudno nebiga calayhi salaatu wasalaam bay leedahay waxa miisaadkayga iyo dheeraadkayga ka mida bay tiri oo ay ku dhaadatay caaisha in aan ahay saaxiibkii nebiga inantiisii iyo madaxweynihii ugu horreeyey khaliifka nebiga u ahaa calayhi salaatu wasalaam saaxiibtinimada nebi een abuubakarna qur-aankaa caddeeyey id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana marka ninkaa qur-aanku uu saaxiibtinimadiisa caddeeyey inantiisii baan ahaaday leedahay waxa ay ku dartay markaa macnaha aayaadkan ay sheegayaan oo ah nazala cudrii min asamaa aniga cudurdaarkayga iyo beriyeelidaydu caalamka korey ka timid ilaahaybaa aniga ay beri yeelay halka dadka kale markhaatiyo gaarihi ay beri yeelaan bal ka warrama qofka ilaahay uu beri yeelay bay leedahay walaqad khuliqtu ayibatan cinda ayib waa lay abuuray anoo wanaagsan oo qof wanaagsan oo nebigaana ag jooga macnaha waxay ka faa'iidaysanaysaa halkaa ilaahay uu yidhi والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون marka in dee raggii iyo dumarkii wanaagsanaa ee aayaadku ay ka warramayeen iyada iyo nebiguba ay ku jiraan iyo ninkaa lagu sheegay ee safwaan la idhaahdo waa midkay ka faa'idaysatay walaqad wucidtu makfiratan warisqa kariima ilaahay wuxuu ii ballan qaaday arsaaqad wanaagsan oo jannaa iyo dembi dhaaf taana waan rajaynaya marka sagaalkaa arrimood ayay ka dhigtay dhaabaday ku dhaadato caaisha radia allaahu canhaa ma aha wax ma aha adduunyo ma aha xoolo la helay ma aha qabiilo ay ka dhalatay ma aha qurux ay leedahay waxaan ay ku faanayso intuba waa arrin cibaado allah iyo diin iyo aakhiro wanaagsana qofka muslimka had iyo jeer waxa uu ku dhaataa waa taa weeye wabilaahi towfiiq wallahu subxana wa tacala aclam